wasaaradda haweenka arrimaha qoyska iyo xuquuqul insaanka dowlad goboleedka jubbaland ayaa qaar kamida wariyaasha ka howlgala warbaahinada kala duwan magaalada kismaayo ugu qabatay tababar ku saabsan doorka warbaahinta ee u qareemidda iyo ka hortaga gudniinka fircooniga ujeedada tababarka ay wasaaraddu soo qabanqaabisay ayaa ahaa in wariyaasha deegaanka ka howlgala loo iftiimiyo anshaxa tabinta sheekooyinka la xiriira gudniinka fircooniga iyo sida ay uga qayb qaadan karaan u qareemidda iyo joojinta falka gudniin ee loo yaqaano fircooniga wasiirka wasaaradda haweenka arrimaha qoyska iyo xuquuqul insaanka jubbaland cadar ismaaciil cabdulaahi juraati oo tababarka daafurtay ayaa wariyaasha usoo jeedisay inay doorkooda ka qaataan joojinta gudniinka fircooniga oo dhibaato badan ay kala kulmaan dumarka lagu sameeyo maanta halkan waxaa fadhiya dhammaan dadkii ka shaqaynaya isgaarsiinta idaacadaha telefishinada kala duwan ee ku yaala degmada kismaayo dadka ka shaqeeya baxda saxaafadda ayaan maanta wasaaradda aan aan aan isla joogna haddaynu nahay wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka ujeedkeenna waxa waaye maanta aan halkaan u imaanay sida aad ka warhaysaan waxaa lasoo dhammaystiray oo lasoo dhameeyey oo maanta miiska saaran sharcigii gudniinka gabdhaha waxyeeleeya waad ka qayb qaadateen markii horena haddana markuu soo maray dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan ee golaha wasiirada la geeyey golaha baarlamaanka la geeyey madaxweynuhu uu soo saxiixay maanta waxaan u fadhinaa sidii lagu hergelin lahaa iyo hergelinteeda yaa ka qayb qaadanaya awalan dadka koowaad oo la rabo hergelintaasi inay ka qayb qaadato waa bahda saxaafad saxaafadda markaan leeyahay qofka ma ogaan kara waxa socda iyo waxa jira ilaa uu helo saxaafad lagu kalsoon yahay oo warka u tabisa marka bulshada in gudniinkii sharcigiisii la dhameeyey sharciga maanta uu maraayo in lagu dhaqmo ciddii u gudbin lahayd oo ka dhaadhicin lahayd oo u sheegi lahayd waa idinka bax caafimaad qabtaa tihiin oo bulshada u shaqaysa sida aan ka warhayno oo wax fiican u tabisa oo tafatiran oo la sifeeyo la tafatiray oo bulshada ay ku qanci kartaa maalin walba idinka soo baxa marka buuggii iyo sharcigii aan rabnay dhaqangelintiisa inaan bilowno waxaan rabnaa inaad idinka ka noqotaan lambarka koowaad si bulshadeenna uu u gaaro gabdhaheenna ay u helaan badbaado ay ka badbaadaan tacaddigii u geysanayay oo ahaa gudniinka gabdhaha waxyeeleeya tababarkan ayaa noqonaya kii ugu horreeyay ee wasaaradda haweenka arrimaha qoyska iyo xuquuqul insaanka dowlad goboleedka jubbaland ay u qabato wariyaasha loogana hadlayo sidii warbaahinta iyo wasaaradda haweenku ay isaga kaashan lahaayeen joojinta gudniinka fircooniga